أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan akhyaartan dhegeysanaysaa meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka andalus podcast maanta dayfkeennu waa sheekh maxamed ibraahim guure oo ka mid ahaa ardaydii kusoo barbaaray madaaristii itixaadka daaci ka mid a ducaadda ee muddada dheer ka shaqaynaya gobolka gedo in badanna usoo joogay xusuus badanna ka haya maamulkii islaamiga ee gedo ee sagaashamaadkii dagaaladii dhex maray xabashida iyo ururkii al-itixaad waxaan ka wareysan doonaa tajribadii maamulka al-itixaad ee duulaankii xabashida kusoo qaadeen gobolka gedo soomaalidii soo horkacday xabashida shakhsiyaadkii ugu cadcadaa ee hogaaminayay maleeshiyaadkii xabashidu ay ku adeeganaysay iyo imaaradii afarta sano jirtay ee halkaas ka arriminaysay sheekh maxamed marka hore soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka andalus bodcast ee marka xigta xusuustaada ku aadan mowduucan halkee ayay ka bilaabanaysaa halkeen ka ambaqaadnaa jasaakum allahu khayr waa dhowahay walaal faysal waxaan ka ambaqaadaynaa aniga horta waxaan ahaa ardaydii waaga altixaad gashay dugsiyadooda markaas ka horna waxaan iska ahaa nin dhaqato oo horee baadiye ah waa gartay miyiga ka timid miyigaan ka imid marka waxaa aada noo soo jiitay dacwadii waagaas ay wadaadadaa soo bilaabeen dacwo maxay ahayd aad iyo aad u heer sarrayso oon la yaabnay oo dacwo fardiyaana way lahaayeen dacwo jamciyaana way lahaayeen dadkii dacwadii marka ilaahay wax uoga dhigay oo qalbigooda khayrka alla la doontay baan ku jiray markaasaa waxaan go-aansaday markaa bal meeshay dacwadan kasoo burqanaysa inaan tago baadiyahan kasoo wareegay beledkan u wareegay waxaan tegey marka magaalada beled xaawo oo markaas dacwadu ay aad uga hana qaadsanayd weliba baadiyaheedana aad iyo aad si saqaafa a loogu mari jiray oo laga yaababa habeen walbaba inay ku maraan dad ducaad ah oo tawxiidka nashrinaya saad ogsiintiinbana waagaas waxaa jiray oo dadka soomaalida ah dhaqan soo jireen oo annagu aan kusoo abtirsanay oo qabuuro caabud ahaa lagu jiray waxyaalihii marka ay nimankaas dacwadooda aad ugula dagaalameen waxaa ka mid ahayd shirkiga shirkiga quburaha shirkiga iyo quburaha wixii jiroo saxwo ahaan u jirayna waxaasayba ahayenba kow marka markay imaadeen waxay kow taargetsadeen marka waxay ahayd inay dadka qubuuraha iyo khayrullaahi ay caabudahayeen inay ka fujiyaan waa garta annaga marka dadkii laga fujiya aan ku jirnay marka waa gartay markii dacwadii iyo saxwadii qiimiga badnayd ay nimankii noo soo bandhigeen waxaan ku jirnayn inay khalad ahaayeen ay noo tuseen maca daliil yaa waxaan aniga marka go'aansaday bal inaan dacwadan meesha ay kasoo burqanaysa bal inaan tago walow sabab sabab kalena uu jiray meeshii baa ilaahay igeeyey meeshaa marka waxaa noqday ardaydii marka waagaas ayadaa aad arrintaas oola jaan qaaday oo culimmadoodii la dhihi karo culimmadii waagaas culimmada meesha ka ahaydba intooda badan waan hor fadhiistay intooda badan waan hor fadhiisatay waa gartay insha allahu tacaala waxaan doonaynaa si faahfaahin dheeraada aan uga helno mowduucan inaan gudaha usii galno waxay ku beegneed haddii aanan qaldaneyn sagaashan iyo saddexdii iyo sagaashan iyo afartii meelahaas marka markaad beled xaawo timaadeen xilligaas wadciga beled xaawo sidee buu ahaa yaase markaas ka talinayey xaaladda bal beled xaawo nooga waran xilligaas xaaladda beled xaawo horta markaas way deganayd xarakadii waagaas joogatay baa gacanta ku qabatay welibana way cusbanayd xilligii waxay ahayd intoy dagaaladu ay dhaadhaceen wadaadkii sheekh yuusuf la dhihi jiray uu shahiiday dib marka loo qabsaday magaalada luuq iyo magaalada beled xaawo labadaba marka xasilooni ay ka jiraan xilligaasna saxwadu ay belbelayso oo dacwadooda ay intishaar badan ay samaynayso oo duurka la kala galay oo dadka diinta hala gaarsiiye layidhi diinta dadka hala gaarsiiye layidhi oo ilaahay diinta uu ku anfacay baanba ku jiraba marka oo Waa saas gartay.
kusoo buuqraacay marka dhalinyaro badan baan ahayn markaas oo soo xiraystay oo arrintan maaragtay soo shaariga markaas ee, beled xaawo iyo luuq iyo deegaanada gedo waxaa maamulaya al-itixaad altixaad baa maamulahay baled xaawo Iyagaa la weyn.
doolow meesha la yidhaaha luuq een, intaas horta maamulkooda toos oga taagnaa imise sano ayay markaa ee, itixaadka dhulkaas ay maamulayeen maxayse kusoo kordhiyeen deegaanka horta sidaan isleeyahay eh, sagaashan iyo saddexdii bay dacwadaas hana qaaday saddexdii afartii shantii lixdii intaasay xoog u maamulayeen Mhm.
toddobadii ayagaaba weerar galay oo dhibka ku dhacay oo maaragtay waa waagii haddii qulubqulubtu ay gashay sanadkeedii Sagaa- afraad dagaal ayay gashay sagaashi haa saga- shanaadkeedii afraad ama shanaad Mhm.
laga bilaabo saddexdii ee xanaqaad dacwadu yeelatay soo xanaqaaday sanadkaas saddexaad iyo afraad iyo shanaad waxaa dacwadu ay u socotay saxuuli ah Mhm.
sanadka lixaad markay gashay dabayaaqadiisii inay meel ay tahay inaan filahayo yaa qulubqulub bilaabatay marka Waa ga- sanadka toddobaadna ayagaaba lasoo afjaraba marka la wada.
sagaashan iyo toddobaad ahayd marka magaalooyinka ay maamulayeen itixaadka uu ku xooganaa oo dacwadu si wanaagsan u gaartay manoo kale sheegi kartaa haa waa kala sheegi karaa Ee, magaalooyinka ay aad u gaartay waa saddexdan magaalo horta u xoog badnayd Mhm.
beled xaawo iyo luuq iyo doolow baa u xoog badnayd waa garta haddana buur dhuubana waxbay ku lahayd waa ceelwaaq waxbay ku lahayd Mhm.
Een, garbaharey oo kale waa la tegey oo dacwada waa loo bandhigay inkastoo ayna aad waxan oga- oga najixin Mhm.
baar dheero oo kale waa la tegey wax aad ogama najixin Mhm.
laakiin saddexda beled oo ay aad wax oga najaxeen waxay ahayd intaan bay ahayd Mhm.
aad waxooga ma looga garan karay dacwada waa oo garta dadka dhan ay ka qaateen zayinka islaamka ay ka qaateen aad iyo aad Mm.
marka sirta ku jirta maxay ahayd wadankii oo hadda eh, dowlad kacaana oo labaatan sano wax wax- wax ka badan ay maamulaysa ay burburtay dadkiiyo jaahiliyadii hadda kasoo baxay inay si deg dega oo qabuul intaas la eg isla markiiba inay helaan maxaa u sababaa sirta ku jirta arrintaas maxay ahayd sirta ku jirta horta waa wax iska cad Mhm, sirta ku jirta waa sir ilaahiye ah mhm, wax kastoo ilaahay uu raalli ka yahay mhm, yaa saas u faafa mhm, walow laga yaabo dad qulbahaya inay ku jireen mhm, dad ilaahay diintiisa lilaahi u ahay ahaayeen sidii annaga daahirkooda noo muuqatay mhm.
ilaahay subxaanahu watacaala asaa garan kare laakiin daahirkooda dad aad iyo daad dacwada ugu bisil bay ahaayeen Mhm.
meeshaana dacwada kamayna soo bilaabeen nimanku dacwada muqdishoay ka soo bilaabeen waa saas ilaa muqdishoay soo socdeen dowladdii soomaaliyaba waxaaba la dhihi karaaba waxay sabab u ahaayeen sababka ay dowladda la gadoontayba ina ayaga ahaynba ama sabab in saasaan ba aaminsannahaba waa gart dowladda marka gado keliya mayna gelina dacwadu marka horeba muqdishoay ka bilaabatay soomaaliya oo dhan bay ka bilaabatay dacwadii marka dacwada meeshaan laan farac ahaba la dhihi karaaba Mhm, gado mhm.
bari way tagtay muqdishoay tagtay kismaayay tagtay meel walbay tagtay aad iyo aad dacwo marka ilaahay uu raalli ka yahay Mhm, bay ahaayeen aad iyo aad.
dacwadii marka si xawli ahoo yar bay marka nashri ku gasho marka Mhm.
haddaan hadda aan markaas la qulbi lahayn oo balaayadii lagu soo duuliyey iyo minjaqabadka hadduusan jiri lahaynna Mhm.
waxaanba isleeyahay soomaaliya oo dhan ba weba la wareegi lahay dacwadaa lur dambana lamaba arkeen waa gartay baan leenahay afartaas sano oo itixaadka ay maamulayeen gedo Mm.
maxay tarkiiska saarayeen maamulka xilligaas jiray maxaa awlawiyaad u ahaa oo tarkiiska uu saarayay uu ku guuleystay oo ahmiyadda ugu horreysa uu siinayay waxbarashaday ahayd waa gartay sideedaba dacwada iyo waxbarashada nimankan wax weyn oo saas ah dacwo iyo waxbarasho unbay wadeen waa gartay in dadkan diinta la geliyo maxaa yeelay dadka soomaaliya jahli bay ahaayeen waa gartay dad jahalo aho oo qabuuro caabudo oo awliya allaah iska dhaho oo meel u socda aadan aqoonin oo wax daran ku dhafro oo waxaasaa la ahaan jira aad iyo aad waxa marka koowaad minjo dhooqa midba mar baa lala baxaa bay soomaalidu ku mahmahdaaye waxa koowaad oy taargetsadeen waxay ahayd dadkan laba shay ha la isugu daro Mhm.
ucbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay waxa koowaad oy wadeen bay ahayd waa nimankaas gartay in ilaahay la caabudo shirkina meesha laga dheeraado waa gartay waxaa u dabataalay in ilaahay shareecadiisa la isku xukumo Mhm.
in badan bay muxaadarooyinkooda ay soo gelin jireen Mhm.
oy dhihi jireen waa in tashriica islaamkana la qaato Mhm.
taa marka tashriica islaamka qaadashadiisa ayagooba ku guda jiro waxna un ka bilbilaabay sida gacangoynta iyo waxyaalo ka mid ah ka qayb bilbilaabay xuduudaha ka mid ah oo xuduudaha qayb ka mid a ka bilaabay Mhm.
yaa qulubqulubtan gasha waa gartay laakiin waxa ay taargetsideen oo u xoog badnayd waxay ahayd waxbarashadii ilaahay in la caabudo aan loona shiriigeelin aad iyo aad.
nimanka dacwadii koowaad ay baalgeliyeen saas ahayd tawxiid bay ahayd aad iyo aad madaarista marka laga aflaxay ee waaweynaa ee ka furnaa magaalooyinkaas maxaa nooga sheegi kartaa iyo juhdigii eh, tacliimiga ee halkaas ka socday madaarista horta way kala ahayd oo madaarisna waxay ahayd madaaris xarakada waagaas joogtay iyo dhallinyaradooda iyo ay wadaan Mhm.
madaarisna madaaris gadaal ka soo korortay oo niman carab ah oo wakaalatu raxma la yidhaaho ay gacanta ku haysa oo agoomaha iyo dadka tabaalaysan iyo arrimahaas loogu waxeeyo dhowr dugsi baa iyaguna ka jiray waa garta kolka u horreysay dadka een, walaaluhu waxay sameeyeen dadkaas een, masaajidyaha iyo meelaha maxaafisha laisugu imaanayo muxaadarooyinka baadiyaha oo loo baxo lagu jawleeyo arrintaasoo kolka hore horta lasoo islaxiyo gacanta lasoo geliyey waa garta marka u dambeysana madaaris qur'aan ahaa la furay oo dad badan oo dhallinyaro ah oo mataqaanaa mujawidiin ah la geliyey Mhm.
markii u dambeysana wakaalatu raxma lasoo yara kordhiyey Mhm.
markaas iyaduna waxay ka furtay madaaris waaweyn bay ka furtay Mhm.
si beled xaw oo kale waa laga furay een, luuq oo kale waa laga furay meel agoomaha lagu xareeyo oo wakaalatu raxma ba la dhihi jira masjid hadda luuq lagu magacaabo masjidu raxma jirto oo iyagu markaas ay dhiseen aad iyo aad masjidka wejigiisa hore oo meeshii dowladda soomaaliya orientationka u ahaan jirtayna waxaa laga furay dugsi weyn oo ilmaha wax lagu baro Waa yaa laga garta.
fura waa garta meel fiican oo heer fiican ay nimankaa dacwada gaarsiiyeen Aad iyo waxaa kale oo dheeraad u ahayd oo intaas intaan anigu ka ogahan waagaas ka arki jiray Mhm.
waxay ahayd niman waxay ahayd uhuwal iimaaniya ay ku badanta Mhm.
wax maanta aan hadda Soomaaliyada.
jirin iswalaalaysiga Mhm.
ayaa ku badnayd dhallinyaradooda aad iyo aad sababtay tahay waxaan ku garanayaa niman dhallinyaro ah oo waxaa jiri jiray marar badan aan meelo un ku shaarignay Mhm.
oo dadka kaleoo dhallinyarada aho walaalahood ah Mhm.
waxaan xasuustaa intay dharka iyo u dhaqaan maarat ay yidhahaan hebela waa sheegi nin baa la arkayaa xoogaa duruuf ka muuqato waxaa laga yaabaa in macawise iyo wax loo geliyo boorsada dharkii horeos qabayna loo dhaqo asna uu soo warramina hurdo maasha allah maxaa saan u yeelaysaa markaan dhirana waxay leeyihin ukhuyal iimaaine iyo waxaa meeshaan laga rabaa inay inay ka dhacdo walaalnimo iyo isjecel walaalnima isjacayl Mhm.
iyo ku dureersata waxaan indhaha naga saaran Mhm.
gabdho foodleeye ah oo duur iska jooga foodleey ari raacays oo addimays Mhm.
maalinka nimankaas ka horna lama aqooni aad iyo aad waaba meel hadda ayna dacwada marka hadda fiirsa saxwadanadan hadda joogto aynaba gaarsiisane allaahu akbar allaahu akbar waa gabar ari la joogtay ogow markay adinto intay aqimatay eedii tukan waa gartay inay marka adimato oy aqimato marka dacwadii xitaa heer eh, fardigay gaartay marka fardi bay gaarta haa dambe. waa gartay marka dumarkii ee dowladdii kacaankoodu markaas sanado ka hor wax yar sanado un ka hor ayay dowladdii kacaanka burburtay dumarkii oo qaawanaa jahliga uu haystay ee xaaladaas adag ku jiray sidee ula tacaamuleen oo ay iyaguna ee dacwada u gaarsiiyeen oo xijaabkii iyo shacairtii kale islaamka sidee m- doorka ay ka qaateen bal ka waran horta hal yaroo miisaal oo adiga hadda aan wax ku garansiin karna dadkaanba sheegiba waa gartay garbaharre baa waxaa tegay wadaaddo ducaad ah waa gartay waxay ka fureen markas Mhm, gabdhihii bay isla markiiba xijaab u xireen mhm.
gabdhaha soomaaliyana waxaa la yaqaanaa inay baatiya iyo qabaan ay qaaqaawan yihiin baa lagu iyo yaqaana guntino guntiino xun Mhm, maxamed siyaad baa wuxuu soo degay meel yidhaha mashruuc mhm.
wuxuu booqday garbaharre oo haweenkii joogay oo dhan kulligood xijaab madow a loo geliyey Mhm.
markaasaa wuxuu yidhi wuxuu yidhi baa la yidhi aniga ma joogin waa warka isoo gaaray yaa wuxuu yidhi baa la yidhi odaga naagahan yaa midabkaan u yeelay Mhm.
ninkii hadeed waxaan dhibkaan keenay oo dadkaan waxaan ku kalifayna haddee asagu ahaay oo dadka dadkaan waxa cayrsanayo eryoonayaaba asaga ahaa Mhm.
markaasaa waxaa la yidhi nimankii meeshaan ahaa ood la dagaalsanayd baa meeshaan yimid oo haweenka haddana saanay u xijaabeen Mhm.
markaasaa wuxuu yidhi baa la yidhi erey ah, ma la ii sheegay oo kolley asagaa qiyaamo qabee maxay naagaha u madoobeeyeen allaha madoobeeye buu yidhi waa u gartay.
fiirso Mhm.
waxa uu leeyahay maxay naagaha u madoobeeyeen allaha madoobeeye xijaabkii waa xijaabka iyo indhashareerka isku xiran Mhm.
oo wada madow Mhm.
marka waxay kolkay meesha imaadeen ba- qoladan waa loo labisi qoladan waa loo la- zayinka islaamka horta kolka hore la muujinay Mhm.
bacdeel kadib baa marka yaa ummadda yaa marka wax marka la sheegay qadiyadda marka xijaabka iyo gedo waxay soo bilaabatay kacaankiiooba jooga kacaankii oo joogayba xamar bayba ku bilaabatay ha halkaasayba ku bi- ayagooba xijaaban bayba yimaadeen ba haweenkan waa garta guryahan bay isku qarinayeen oo kolkay dowladdii ka dhacday tu walba xijaabkeedii bay la soo fooftay kuwa kaleba kuwii baaba ducaad u noqday waaba israaceen marka dha- dhallinyaradii ge- dadkii dadkii gedo ka soo jeeday oo dowladdii kacaanka markay burtay gedo soo galay ayaaba doorka ugu badan ka qaatay yaaba ka qaatayba Waa haa gartay.
macal haweenkii waa gartay maxaa yeelay dadku ayagoo ducaadahayba muqdisho joogeenba aad iyo aad halkay ku xijaabnaayeen Mhm.
laakiin waa qarsoonaayeeno haddee dacwo mataqaanaa bannaanka imid dacwo sirriya ku jirta Mhm.
arqam ibnu arqam bay ku dhex jirta markaas Mhm.
waa soo baxday marka Mhm.
markay soo baxday oo xagga tagtay dadkii dhan marka kulligiis hal mar baa waxaa la arka dadkii oo kulligii waa la Isbedel ku xijaaban oo yimid.
isbedel waa gartay waa la xijaabtay waa la indhashareertay annaga naftigana yaabnay annagu ilaa reebaadiyaan aan jirna mogt Mhm.
intaan oo islaan ahoo sidaas oo markay ciidaha iyo isugu soo baxaan Mhm.
aad yaabaysa shacairku intuu leegi Aad iyo waana aad.
qadar yar bay ahayd aad iyo aad afartaas sana maamulkii itixaad yaa hogaaminayay aniga intaan arkay wax aniga haddee aanan ogeyn anu kama warramo laakiin dadki noo muxaadarayn jiray waa amiirka islaamka waa amiirka islaamkana la dhihi jiray kuwaasaan rabnaa sheekh maxamed xaaji yuusuf buu ahaa sheekh maxamed xaaji yuusuf haa Mhm.
ilaahay ha u naxariistay mar dhow buu geeriyoodaa la yidhi sheekh Mhm.
mana la iigu sheegin xumaan kale Mhm.
hadda een, dadkii xataa soo waraystay waxay dhihi jireen weli isagoo mujaahid ah Mhm.
iyo hadda geeriyooda oo qalbiga mujaahidka ah Mhm.
wadaadkaas marka sheekh maxamed xaaji yuusuf baan anigu ka xasuustaa Mhm.
een, aniguna haddee askari ooma aanan ahayn Mhm.
laakiin amiirku wuu noo qudbayn jiray in badan buu in badan buu wax noo sheegi jiray in badan buu noo muxaadarayn jiray in ba markaas ayadaa waa kan baa nala dhihi jiray amiirka dacwadana waxaa asaguna waayeel ka ahaa oo qaybta dacwadana joogay sheekh maxamed sheekh maxamuud macalin nuur Mhm.
intaan ka xasuusto Mhm.
ninka la yidhaha sheekh yuusuf anigu ma soo gaarin kuma soo gaarin hortay buu Sheekh sheegay Yuusuf waa shiide aa Mhm.
markaas aniga aan imaanayo labadaa nin baa meesha anigu aan kolkaas joogo Mhm.
yaa isu daba joogay Waa gartay.
dad kale oo qarsoon oo haddii ayagaas ay sii hoos tagaan Mhm.
waa ay jireen wadaadkan kala dambaa noo sheegtay halkuu ku dambeeya asaga hadda waa dhintay sheekh maxamuud macalin nuur waa dhintay Mm, allah u naxariisto waa gartay Mm, labadii sheekhba waa dhintay waa gartay ee, marka ee, itixaadka ee, afartaas sano ay maamulayeen gedo ee, kadib sagaashan iyo toddobadii markii lasoo gaaray waxaa ku bilaabatay carqalad uga imaaneysay dhanka etoobiya bal sheekadaas bilowgeeda bal sidee kusoo bilaabatay ee, bal nooga waran annaga horta kol shacab ahaan markaan waagaas annagoo arday unbaan iska ahayn qaab shacab baan u tirsanayne Mhm, annaga horta dagaalka socdaan aragna mhm.
dagaalkii u horreeyey oo altixaad lagu soo qaadayna anigu goobjoog baan ka ahaa waa gartay laakiin haddii la yidhaha xaggee ka soo bilaabata laba meelood Mhm, yaan isleenahay way ka soo bilaabata mhm, meesha koowaad waxay ahayd waxaa jiri jiray markii dacwadu ay ka imaaday dhanka muqdisho mhm.
oo dowladda ay burburtay gada rag baa soo aaday oo ducaad ka noqday aad iyo aad ragna halkaas iyo kililka ay aadeen oo niman halooy meel la yidhaah Mhm, iyo tababar u aadeen mhm, raggaas isaga ah iyo etoobiyaa diriray mhm.
way jabiyeen marka dhowr jeer sidaan sheekada ku qaba raggaas rag dagaalyahano oo maasha allah waayan oo dacwadaanoo kale xagga ka jirtay aad iyo aad halooyo Mhm, meeshaas la yidhaaho mhm.
Een, markii dambe waxay gacan saar la soo yeesheen nimanka la yidhaha iltixaad Mhm, iltixaad baa loo yimid oo gaala inay wadato oo haddee dadkan walaalay ahayn isku meelna way ka yimaadeene in la shaarigo oo bal axmaaro isla iska wajahaa marka soo baxday mhm.
in gacan la siiyo oo marka dhaawacooda wax laga ogaado oo tasiilaadkooda wax loo diro oo loo raashin diro oo waxaasaa soo baxday marka Mhm, waxa koowaad oo amxaaro marka raadqaadka ka soo samaysay mhm, waxaa loogu soo sheekeeyey nimankii dacwada geliyey mhm.
oo ayaguna ay taagsi ka dhigteen nimankan gudaha idinka hayo meesha laga xukumo annagaa soo aragnay ayagoo oo khiyaano kala wato kuwo aan hadda sheegi doono Mhm,
kuwa khiyaanada wato marka etoobiya ayadaa meesheeda isaga soo socotay oo soomaaliya weligeed maaganay Mm.
lama dhihi kara hebel iyo hebel mhm, bay hebel etoobiya soo ogolaatay mhm.
laakiin sababkay ku soo ogolaataa wuxuu ahaa maadaama gudahoodana niman wadaada ah oo dagaalyahaniin ay ka jiraan.
jiraan Mhm, nimankiina ay dabada la soo galeen gedo mhm.
oo nimankan gediya iyaga xiriir ay yeesheen oo xagga laga dacminaya haa yaa niman geda nacab nimankan altixaadkii geda niman nacab Mhm, oo dowladda intay ka burburtay shayaadiinul insi ah mhm.
yaa marka kacay waa heraadigii dowladdii kacanka waa haraadii dowladda kacaanka Mhm, shayaadiinul insiga baa marka waxaa u sahlanaaday inay etoobiya soo dhega fududaystaan iyagoo warkaas leh war maxaa meesha idin tuuray meesha nimankan laga xukuma annagaa tagnay maa tagtaan ayaguna hadafka ay wataan waxay ahayd in nimankan la dhaafo in gedo loo qabto in geda loo qabto Mhm.
oo nimankan la dha- la kor isku dhaafo maslaxaday noqdeen isku marka maslaxad bay noqday marka Mhm, waxaa isku maslaxad noqday etoobiya dagaalkeeda gudaha ka jiro mhm, iyo kuwan dagaalka ay la doonayaan in nimankan ay ku qaadaan baa isku maslaxad noqotay marka mhm.
waxa ugu weyn oo horta macnaha la iska soo raadqaaday halkaasay ahayd waa gartay kuwan waxay ku marmarsiyoonayeen hadeed kuwan nimana diin ogol ma ahayn Mhm.
niman maamulo aho oo nin walba meeshuu maamulo wax ka ruugo oo fadaro aho oo xukun doon ah xutqoodoon ahoo shayaadiin ahay ahaayeen Mhm, shayaadiinteedii hadday dacwo meesha soo gashay oo dadkii diin ay qaateen nin diin dad hadday diin qaateen maxaa shay- shaydaan u yaalo ilaa meeshan asagu dacwo ma wado waasaas shaydaan marka waa iska fadhiista Mhm, waa harsan waaye waa haween waaye marka mhm, war fadhigaan ma fadhin karna xaggeen aadna mhm, war aga- etoobiya waa lahayaana keena waa la yuubaxsada marka mhm.
marka raggaasay ahaayeen marka raggaas marka noo kala sheeg yaa uga cadcaddaa raggaas horta sidaan warka qabno shan nin baa yaa hoggaan ahayd wixii amhaarada keenay Mhm, laakiin markii dambe way bateen oo carraday ka bateen mhm. dadka ay u noqonaysaa rabnaa oo salka dadka dambe salka qadan- bahashaas ay saartay ay eedeeda qaadanaya eedeeda qaadanayo aakhariya adduunba wax laga weydiinayo Mhm, sidaan warka qaba waxaa weeye kow cumar xaaji masalle kow xuseen sheekh cilmi labo
ninka la yidhaaho mukhtaar shalaqle saddex ninka la yidhaaho een, xasan deer
afar
ninka la yidhaaho xasan ugaas shantaas nin baa aniga la ii magacaaba waxaa ka dambeeya arrintan inay yihiin markaan ummaddii waraystay oon deegaanka annagu ahayn deegaanka war waxaan yaa keenay markaan idhi shantaa nin baa faraha noogula taaga waa markii koobaad nimanka keenay haye ma Laakiin markay aragteen, iyagoo- yimaadeen- iyagoo furinta joogo oo dagaalkii joogo oo dhulkii qabsaday ma aragteen oo etoobiyaanka soo horkacay ma aragteen kuwa ayagaha maha haa waa garta waaba imaadeenbo Mhm, ayagaa marka dambe dhibaata sii dhex marta ma ogiin mhm, toobiyaankii baa la yimid oo waa lagu milmay oo kolkay meeshaan imaadeen haddana shayaadiin kalaa ka hoos kacday oo aad weliba u shaqaynayso shayaadiintii shayaadiin kale ayay huugato waa garta marka shantan qof aad ii sheegtay ma dowladdii kacaankay ka tirsanaayeen mise waa isku- waa isugu jiraan dad dowladdii ka tirsanay dadaan ka tirsaneen oo damac kale u waday shantaba dowladdii bay ahaayeen waa garta
ninkan la yidhaha cumar xaaji haddee waadba og tahay oo militarigii buu ahaa Mhm, midkan kale oo xuseen sheekh cilmina sidoo kale u ahaa asaguna mhm, weliba ninkan jaajuus buu ahaa baa layidhi xuseen sheekh cilmi dowladdii qayb jaajuusnimo uu- uu u qaabilsanaa mhm, xasan deer guddoomiyaha doolow buu ahaa Mhm.
asaga laakiin dan asaga u gaar ah mhm, ayuu ka dhex arkay meesha iyada ah mhm, waxaa jirtay markii altixaad meesha ay qabsadeen yaasaan sheekada qabo yaa wuxuu yidhi oon dad ka soo xigtay wixii maamul ana idinku wata mhm, wixii hay-adaha iyo dhuuqdhuuqna aniga ii daayi maadaama nin oday oo meesha adugu imaaday aan aan ah mhm, ninkun haddee nin lala socon kara maaha waa nin bahal ahoo shaydaan mhm, qoladii marka altixaad xoogaa fudayd baa yaragalay ayuu intii arrintoodii ma ayna daynina marka waxaa la damcay marka ninkan in la wada siibo macal hay-aad iyo wax walba iyagu Salka laga jaro.
farafaraysanayo dhanba salka laga jaro waa garta wuu xanaaqa marka Mhm, amxaaradana nin afkeeda yaqaano oo gacansaar la leh oo wax badan amxaaro la dhaqmay oo ayadaba meesha guddoomiya dowladda soomaaliya oga ahaan jiray oo asaga amxaaraba wada shaqayn leeyihin bay ahayn mhm, nin mandiqada nin etoobiyaanka mandiqada etoobiyaanba u ahaa Ah, bundadana labada dhinac ay ka joogaan mhm, asaga marka waxaa gaalay marka hunguruxumadan baa u geysaa la yidhi inuu macnaha ku biiro mhm, midkaan Kaso- cumar xaajina xukun jecli Mhm.
baa u geysay asagu dowladoon buu baaba inuu wax ku xukumo waxaan mhm, iyuuba rababa mhm, sidoo kale mukhtaar shalaqlana sidoo kale u ahaa mhm, xasan ugaas mhm, nimankan marka niman dowladdii soo wada cunay bay ahaayeen sidaan sheekada qabo waxaana ay rabeen inay waxaan ayaga intay amxaaradan dalka ku qabsadaan ayuu gada ay la wareegaan aan u imaano marka dagaalka iyo siduu ku bilowday waxaad noo Dagaalka.
sheegtay inaad goobjoog ahayd dagaalka annaga saan u joognay oo de annaga waxa is- la isku haya iyo kolkaas kama waran annagoo arday arday baan iska nahay Mhm.
yaa subax jimca ah waxaa nagu soo bilowday weerar Intee la subaxdaas joog- intee jimcada joogtaa galab- markaas?
luuq baan joogaa Mhm.
ani luuq baan joogaa subaxdaas jimcada ah galabtii maalintii ka horreysay oo khamiista ahayd sheekh cumar aw faarax wadaad la yidhaaho oo markaas maxkamaddana joogi jiray Mhm.
nin aad u qiimo badan ah oo ducaadii waayey waagaas joogtay aan isleeyahay ninka ugu sunnada ugu waafaqsan baaba asaga ahaa Mhm.
xagga sunnada mataqaana rasuulka Mhm.
oo zaynkiisa iyo wixiisoo dhan aan la yaabi jiray iyo sida sheikhu uu ahaan jiray Mhm.
yaa galabtaas galabnimada khamiisaad annaga noo muxaadareeyey Mhm.
wuxuu galabtaas ka hadlaye beri oo kalena weerar baa dhici doona ogow sida khabaar maash loo yahay baan sheegaya Mhm.
wuxuu galabtaas ka hadlayaa een, dadka ganacsigooda s- in shareecada lagu fariisiyo Mhm.
oo wuxuu leeyahay dadka haddii ay waxa ay cunahayaan uu suxti noqdo Mhm.
oo ganacsigu uu ummadda ka halaabo oo xooluhu ay riba noqdaan waa qa- waa la qaribmayaa saa darteed ganacsiyaalka berri waa isu imaanhayaan ganacsiyaalkao dhan baa berri yaa yaa dowlad loo furhayaa si ganacsiga annaga uu u hagaago ilaahay uu wax nooga aqbalo oo xaaraan aanan cunin Aad iyo- shiikha aad buu galabtaas ugu dheeraada muxaadaraas aniguna goobjoog baan ka ahaa waa garta kolkaas la iska muxaadaraynayo oo berri oo kale loo ballansan yahay inuu dadku isu yimaado jimcada berri oo kale ah Mm.
dadka inuu isu yimaado amxaarana waaba soo guurto halkaanay soo degto luuq bay kusoo wajahanta Mhm.
didacnaani fadhaa waana khabaarmaash baa laga yi nin marka hadda geeriyooday oo xasan ragow la dhihi jiray yo annaga habeenkii wuxuu noo sheegay annagoo masaajid joogo shiikha wuxuu sheegaya iyo waxaan anigu soo arkay way kala fog yihin waana la iga beensaduu yidhi arrintina xaqiiqay noqota Mhm.
nin ha- ayaga ka tirsanaa iltixaadka oo xasan ragow la dhihi jiray yaa qaraaba wuxuu u doontay xaggaa iyo dhinacaas qawiyaha xaggooda Mhm.
markaasaa wuxuu soo arkay amxaaradan oo degan Mhm.
ninka dee nin magareemagaalna militarina wuu ahaaye wuxuu ciidankan mana uusan dhex gelin wuxuuna u filay ciidankan ciidan duulimaad annaga nagu ah inuu yihi Mhm.
magaaladuu yimid wuxuu yidhi niman yahow niman aan u malay inay duulimaad yihiin baa meeshaas joogo dhibka marka wuxuu ka taagan yaho la isku xaman jiray ciidanka amxaaro oo diidda canaani fadhiya waxaa og ninka militariga ahaa inuu ogaada la rabay baaba ogba oo militariga nimankan u ahaa hoosoo kala shaqaynaya hoos buu kala shaqaynaya Mhm.
yaa loo sheegi marka ninkaad u sheegaysa waa ninka meesha ciidanka soo dejiyey Mhm.
ninkaan markuu warka keenay waa lagu dabagediyey marka Mhm.
nin meesha jooga oo dadkii militariga oo indha hore dadka u ahaan lahaa Mhm. aa noqday sirdoon yaa noqday sirdoonka Ethiopian u Ethiopia.
shaqaynaya Ethiopian u shaqaynaya Mhm.
warkii ninkaan markuu keenay waa laga qaadan waaye Mhm.
maxaa lagu- waa lagu qanci waaye warkiisi Mhm.
annagoo marka Idan qofkii- arday ah oo qofkii uu u keeni lahaaba qofkii uu keeni lahaabaa maxaarada meesha ku- aaba ku aamusin karaba yaaba ku ah Mhm.
waxaad aragtay malehe bax iska tag baa lagu yiri Ah.
marka Mhm.
la ciidankana ninkaan baa un xukuma soo maa saas waa ninkii baaba jaajuus ah Mhm.
warkii yaa marka ogaani meeshii laga ogaan lahaa warka la keeni lahaa Mhm.
waa meeshaan lagaba ogi Mhm. Mhm.
aniga iyo dhowr wadaad oo kale oo weliba dhowrkii wadaad oo kale oo habeenkaasaan masaajidka kala joognay ay qaar shahiidi doonaan Mhm.
yaa masaajidka weyn oo jaamaca annagoo joogno Mhm.
iyo isagoo tukanaya iyo meesha noogu yimid Mhm.
aniga marka maqnaantiisaan ogaa Mhm.
qaraabana waan ahayn markaasaa waxaan idhi war meesha ma ka imaado haa waa imid haye bal ii war markaa iswarwarsanaa haye xaalad carrada xaaladdeeda ka waran war carrada magaaladan in lagu soo duulayaan u malayn kuy warka annagina waa la diiday maxaad ku tirirta ciidan diidda canaani fadhiyaan arkuu yidhi wamaca daalika kolkii ciddii ay qusaysay aan u sheegayna hadalka waa la igu xumeeyey waana xaqiiqeegu waa xaqiiquu ninkaan soo hela waaba ciidan beri soo socda waa ciidan beri soo socda Mhm.
jimcadan marka marka annaga khamiistaan naloo muxaadaraynaya subaxdeedina waa subaxda weerar ku dhacayo Mhm.
ciidankaas waxaa noogula sheegay oo markii dambe dad aan ka soo xiganay laba iyo toban kun inay ahayn etoobiya keliya xataa ma ahayn ciidankaasi Mhm.
midda ka koreysa xataa waa ku jirta midaan ay kuwaana maxalada dirdirinaan cunmageed eritrea elteri Mhm.
xataa waa la- waa waa waa la sheegaa Mhm.
wax uun aan laga yaaban oo ciid ah yaa yimid maxaa yeelay beled xaawana waa la qabtay Mhm.
doolowna waa la qabtay luuqna waa la qabtay waa hal subax hal subax waa hal subax oo jimca waa Mhm.
luuq halkaasaaba lala wareegay oo niman indho hore ahaay oo meel jabal hadda jabal shuhadaa loo bixiyey niman joogeen nag baa laga dhigay kor bay la wareegeen kureedkayba kor ka qaadeen dhanka bunbunduleyba luuq qaarkood oga yimaadeen Mhm.
annaga markaa subaxdaas ayadaa xabaduhu ay dhaadhacayaan baa dhinaca suuqaan usoo baxnay kolkaasay xabadii dhinacaas way ka yeeraysaa oo dhinacaas way ka yeeraysaa oo dhinacaas way dhinacayna ka yeerayninba maba jirto Mhm.
ayadoo sidii la joogo yaa marka diyaarado haddana soo hor yeesheen Mhm.
qarararara qarararara taangiga dhacay balaayada dhacayso luuq oo dhan roob baa marka meel la maro yaa la Waa la- waayay meef meef meef meef gudo iyo dibadba meel la maraa la waayay magaalada Mhm.
ayadoo sidii la jooga haddana dhinacii gedo iyo xagga inta haddana ciidan lala wareejiya haanay afkeeda laga keena Mhm.
haddana waxaa halibsidii haddana kasoo bilaabat Mhm.
jir hal mar ahaa nalala wareega midaan luuqon anigu markaas joogo tan kalena waa lala wareega tan kalena waa lala wareega kulligood hal mar baa marka wixii ilaahay u qadaray marka waa shahiideen waana hal maalin halkoo maalin oo jimca wey Waxaa maalinka soo dhan- weliba jimcana ah waa waa- dagaalka maalmo maba qaadan maalmo maa waaba hal maalin baan ku iri hal maalin oo gelin ah weye weliba waa gartay gelin hore weeye bas ah gelinka dambe maba ku jirto waa gartay gelinka dambe markii la joogo magaaladiiba iska soo galeen way fiirfiiriyeen meeshii maktabadii oo islaamka oo markaas luuq ku taalay oo sheekh cumar faaraxani ay fadhin jireen bay gubeen raqayadii iyo wixii oo dhan baa la gugubay dad bay dhulkaas ku daareen magaaladii bay saydareeyeen xag iyo xag iyo xag u mareen dad baa la aruuriyey oo qaar iska shacab yihiin iyo qaar eh, mataqaanaa iska darawaliina iyo waxbaa magaaladii laga aruuriyo haddaba lagu sugahayaa ay ku tageen luuq marka waa ka baxeen marka Mhm.
galabnibay ka caraabeen habeenkii ma baryin luuq Mhm. waa ka tageen habeenkiiba halkaa iyo bakool bay u hoydeen waa gartay Mhm.
yacni weerarka weerar qabsasho dhammaystiran maaheen waa arbush hal mar Arbu- hal mar waxay ahayd saydara hal mar oo waxay ahayd oo xamlo ah waa gartay bal khasaaraha ka waran shuhadada ahaa khasaaraha ka waran maya maya khasaaradaas khasaaro sahlan ma ahayn waa gartay khasaaro la isku khiyaanay ahayd waa gartay shuhada badan oo badan oo badan oo maasha allah dadkaas jannadii allah ka waraabiyey Mhm.
yaa dadka qaariyaasha ah iyo quraadii iyo raggii markaas wax ku oolka ah oo aad quraada u ahaa baa yaa maalinkeeda soo gurnay dambe marka ilaahay shahaadadooda ha ka aqbalo dad badan baa shahiiday oo soomaali iyo caddaanba leh waa gartay caddaanka maxay ahaayeen niman caddaan oo carab ah joogay oo qaar wax tababarayaal ah oo macallimiin ah ayaa joogi jiray oo m- alqaacidii ka socday ma aqaana waxay ka socdeen aniga waagaas ha maba fahansanaynba carabay ahaayeen carab unba inaynu carab ahaayeen ducaadna ahayn baan garanaya ha marka ta- tababar ciidan ay bixinayeen qaar baa tababaraha baa layidhi laakiin aniga nin wax noo dhigi jiray Mhm.
nin daaci uu ahaa oo daacinimada u bisil carabuna ahaa carab buu ahaa waa ninka aan ka bartay macnaha wuxuuna dhihi jiray ninka haddii qamro uu cabaseed yeelaysaan Mhm.
ninbaa qamro cabo inaad dacwad gelisana waad rabtaa een, muqaadaraadla weeye see baa dacwada lagu geliyaa waa gartay anaa erayadii aan kasoo xigtay ninkaasi ka mid ahay Mhm.
markaasaa dadkii haddee soomaalida anagu dacwada maana bislayn markaasuu yidhi waxaa la samaynayaabuu yidhi ninka asaga ha lala saaxiibahayaabuu yidhi ilaa annaga waxaan rabnaa dacwadan inay muslimiinta wada gaarto Mhm.
ninkan khamrada cabahaya ama jaadcunka asagaa lala saaxiibaa Mhm.
markii asaga lala saaxiibo ood wada shaqayn yeelataan wixiisa lalama cunahayee makeen gacantaa la qabtaa shaahaa la siiyaa caggaa la geeyaa caggaa la geeyaa markii dambaa waxaa la yeelaa buu yidhi masaajidka waxaa la dhahaa buu yidhi hadda aniga waataan xagga ku raacay nakeen saaxiibaa iga harin xaggan aan isla aadin markaasaa masaajidka la keenaa buu yidhi maalinka kale wuxuu ku dhihi yidhi maxaa aniga meesha ifariisiyey maanaanba tukada yuu ku dhihi doonaa buu yidhi waa gartay marka maalin walba waa lasoo wadaa shaashaahiisi iyo waxaasna waa la siiyaa buu yidhi la wax ilaahay janno kugu gelinaye Mhm.
markaasaa wuxuu yidhi yaa saasaa dacwada dadka lagu geliyaa Mhm.
yuu dhihi jira waagaas Mhm.
laakiin dadka waa loo dabcaa yacni dabcaa- daaco qalafsanaan ku jirto dabcaa qalafsanaanta lama rabo yidhi dacwada marka na- kolkay nashri rabto Mhm.
dacwadu dabca bay wax ku leedahu yidhi marka ninkaas tacliin oo keliya wax unbuu idin bari jiray ha waxbuu na bari Macallin jira waa.
aniga intaan arkaanay macbuu waxbar u ahaa wadankuu ka soo jeeday ma garan karteen ma garan kara aniga aniga waaba kuu sheegayaaba Mhm.
ani siyaasad ahaan waxba olama socdo Ha.
laakiin waddanku Cilmigaas kasta iyo jooga iyo dacwadaas.
cilmigaas dacwadaas inuu caddaan yahay inuu ninkan yahay inuu carab yahay intaas baan ayaan garanaya waa gartay mowduucii aan u soo noqonno dadka maalintaas ku shahiiday ee shuhadada ee dagaalkaas maalintaas jimcaha dhacay imisaa lagu qiyaasi karaa dad aad taqaano adiga aad aragtay ma jiraan mataqaana mashhadkii meesha ka waran ma horta aniga intaan kor istaagay oo mashhad ahaan aan u kor istaagnay Mhm.
labaatan iyo shan nin baan horta aniga wax ka aasay Mhm.
aniga gacantayda wax uga aasay Mhm.
shan iyo labaatanka ninba meydkooda waxbaan ka soo gura Mhm.
halkoo nin ahoo shacab ah Mhm.
oo haddee anigu meelu ka yimid aanan aqoonin shacab aan u malayn baa meydkaas ku jiray inta kale wadaadaday ahaayeen waa gartay haa Mhm.
shan iyo labaatan mid ka goo Mhm.
waxaa noo soo haray afar iyo labaatankaas kaleba waxay ahaayeen nimankii Wadaadada.
altixaad ahaana wadaadada ahaa waa gartay hal meel oo ana isu dheerayn baan dadkaas ka soo gurnay hal meel ana waan ku aasnay Mhm.
anu horta intaasaan goobjoog ka ahaa waa gartay dad kaleo marka waxaa jiray dhinac kale ayaguna shuhado ku ahaa oo barbar kale laga soo qaaday dhinacaan gada dad baa ku shahiiday kolka luuq la joogo beled xaawo dad badan baa ku shahiiday marka dadka wadaadada jilibkay aasteen jibkay aasteen wadaadadu si basaal leh u dagaalameen haa Mhm.
si layf ayay u dagaalameen Maba- dad baa loo maba sheegtay waa la insixaabinba.
jiira maba insixaabinba.
ma insaxaabin Mhm.
waa la jiira ma ogiye Mm.
difaac adag bay xirteen aad iyo waase la jiira Mhm.
waxaa haddee ciid ahaa waxaana ciid ahaa meesha la keenay Mhm.
sida kale habeenimo intay dalkoo dhan qabsadeen oo dhabar jebin kasta keeneen Mhm.
yaa meel kastoo loo marlaaba dhabar laba aabur miiran buu dadku gala Ha.
kii xagga aadaba ku kalaa dhabar jebin ku kalaa dhabar jebin kuka lugtay marka dadka mariyeen Mhm.
nimanku niman ah, fidnaysan bay ahaayeen oo aafo ah waxaa ii sheegtaa marka magaalooyinka khasaaraha sida u kala badnaa yaa ugu darnaa horta magaalada saan anigu isleeyahay Mm.
anigu luuq baan u malaynaya inay u geeri badnayd Mhm. oo dadka ay Badaxa aad waa u aniga ma- dagaalameen dadka badaxa anigu ma joogin Mhm.
laakiin rag aan aqaano oo muctarif ah Mhm.
yaa badaxa ku shahiiday Mhm.
waxaa ka mid ahaa nin la dhihi jiray een, sheekh cabdiraxmaan oogle Mhm.
muctarif baa ninkaas oo ahaa Mm.
nin weliba edo badan Mhm.
oo noociisoo kaleba aan malayn soomaaliba inuu ku yaryahay cajiib yuu ahaa ninkaas mutaadab ah ilaah u naxariisto ilaahay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo aamiin aamiin ninkaas waa uu ku shahiiday waxaa kaloo ku shahiiday nin la dhihi jiray cabdiqaadir een, xaaji cabdi Mhm.
nagu ku shahiiday Mhm.
weliba ninkaas culummadaydi buu ka mid ahaa cabdiqaadir xaaji cabdi Mhm.
culummadii aniga diinka i bartay oo aan kaas annaga ardayda ahnayn rag Ka wax la bari aflaxdeen.
jiray Mhm.
iyoon ka aflaxnay buu ka mid ahaa Aad.
gaar ahaan weliba axaadiista Mhm.
iyo aad noo bari jiray aad iyo aad waxaa kale oo ku shihiiday nin la dhihi jiray een, cabdulaahi materi Mhm.
isaguna raggii ku shihiiday beledxa waan ka hadlayaa Mhm.
ragga intaan ka gargaranaya ragga beledxa uu ku shihiiday Mhm.
raggaasaa ka mid ahaa raggaasoo dhan marka qiyaaday ahaayeen Mhm.
rag qiyaada ah Mhm.
yay ahaayeen rag yar yar oo fara badan oo hebel iyo hebel aan la dhihi karin uu ku shihiiday dagaalka marka saddexdaas dagaal qiyaadada ku shiida ma qiyaadadii safka koowaad ba mise waa qiyaadadii safka labaad horta meeshaan celcelis ahaan.
meeshaan hadda luuq dhanka luuq hadda dadka annagu aan soo gurnay Mhm.
waxaa u badnaa ducaaddi Ha.
ducaaddi baa u badnay dadkaas meesha ku shihiiday aad.
ducaaddi anagu weliba mu- muuqatay oo hadday tajwiid tahay iyo hadday qur'aan tahay iyo hadday taxfiidka ay diinta tahayba raggii muumuuday maxad waxaa jira luuq ka qalin jebiyey oo marka ayadaa maxadka luuq la dhihi jiray Mhm.
raggii maxadkaas ka qalin jebiyeyba ahayanba maasha allah raggaan aan soo gurnay Mhm.
rag dacwada loo bisleeyey oo loo bisleeyey oo loo bisleeyey oo ducaada oon la yaabnay bay ahayan mucjiso oo diin- oo diin difaacida ka go-an diin difaacid ka go'ay Mhm.
raggaas marka waa raggaan anagu horta dhinacaas ka keennay bay ahaayeen Mhm.
rag kale oo badanna way way shiideen oo darfaha kale ku shiideen Aad iyo adiga maalinkaas maalin isma joojis bay ahayd maxaad ku fali ee, dagaalkii maalintii jimcihii dhacay marka waa lagu kala baxay geninkii dambe xabashida way noqotay luuq way ka noqotay etoobiyay ku noqotay haa oo haa ujeedka wuxuu ahaa burburi kadib ka tag kaasaasay ahayd maxaa xigay marka waxaa xigay Mhm.
wixii markaas ka dambeeyey Mhm.
dee waa la kala irdhoobo dagaal baa dhacay horta altixaad markii wuu isku soo noqday waa is soo abaabulay isoo abaabulay Mhm.
waa la yimid magaalooyinkeeda dagaalkuna waa ilaansan yaho waa bilaaban yahay nimanka shayaadiinta ahaa oo gaaladan watayna waa joogaan waxaa dhacday marka dagaalo ka dambeysay oo kow iyo laba ahayn oo mid hillac weyna loo bixiyey mid oo sheekh cumar oo faarixi asaga ahaba xataa uu ku shahiiday rag badan uu haddana ku shahiiday dagaal doolow yaa ka dambeeyey dagaalka asaga aha istuuryees badan baa dhacay xagga miine isu geli xagga miine isu geli xagga waxaa isku annaga marka dhegtaa noo taagan dagaal furanaa bilowday dagaal furan baa bilowday marka oo marka istuuryeyn u badan markii dambena ku kafool kafool ah yaa wuxuu ka dhacay beled xaawo markii ugu dambeysay aduu wadaadadii waa laga itaal roonaada wadaadadii marka waxay miciin bideen inay duurka aadaan duurkaa loo cayri waa la qabsaday marka doolow waa la qabtay beled xaawo waa la qabtay luuq waa la qabtay waa insaxaabeen marka wadaadadii dhulkan marka hadda gada weyn aho oo hadda ceelcadda magaceeda aad ka taqaanaan iyo dhinacaas ilaa dhamaso halkaasay u jabeen halkaasaa marka haddana weliba lagu sii raacdaysta oo weliba dagaallo iyo balaayooyin badan ka dhaceen socodkan dambe oo wadaadada la saydiray inta waa ayadaa degtay inta ayadaa degtay inta ayada kulli way wada fadhidaa magaalooyinka dhan ayadaa degtay magaalo waaweyn way fadhiisteen kuwii oo firxadkiina way soo firxadkiina waxaanay ka daba dirta shayaadiinta oo maleeshiyaadka ah ah maleeshiyaadka yaa laga daba dira nimankaana gobolka in loo qabtay rabaanba nimankan gobolka in loo qabtay rabaan oo amxaara inay gobolka u qabanaysa moodahayeen dagaalkii hore saddexda magaalo ahaa maysan la socon iyaga maya ayaga wax qof untusid ama ogin niman dagaal ku jira maahan dagaalkaas waxay ahayd gaalo amxaaro unbay ahayd macnaa nin maxabad ridaaya iyagu maahayn maba abaabulinayn ayagu ayadoo hal marahay soo kacday waxaanay hambatay way noqotay nin marka ayada hogaan u ahoo ungaarigeeda shirkeeda ku jira iyo meeshaanay meeshaana la degan yahay waa meesheede macnaha cudud militari oo garab socota ma jirin maalinkaas jimcada laakiin markan dambe ayagii shaadiinta waa isku laban yihiin ayagii waxaa ridada ah yaa isku dhex laban marka gobolka isku soo fidiyeen gobolka isku soo fidiyeen nimankii marka saasaa nimankii altixaad loogaga takhalusa marka dambe firxadkooda ilaa xamar iyo meel walba dhallinyaradii meel walba ay aaday marka marka hooshii gobolka gado ee etoobiyan iyo maleeshiyaadkii soo horkacay iyo saraakiisha hadda aanoo sheegaysay ayay gacantooda ku hartay gacanta halkaasi ku hartay waa gartay abaar baa laakiin xoogaa bay xarbinayeen oo jabhadays iyo jabhadays iyo wadeen markii dambe adigu waxaa un haddana maqaali waa in inta un odayaashooda umaradaha ay u yimaadeen ay yidhaaheen maaragtay meeshaana dagaalka ku joojinayna jihaadku waa istaaga in la kala diray in la kala diray dadki
waa gartay meeshan la yidhaahdo jabal shuhadaa waxaa noo sheegtaa marka hore balabka halkay dhacdaa intay ku taallaa maxaase magacaas loogu bixiyey bal halmar isdurtaha ku sameey magacaas aad ayuu ugu soo noqnoqdaydjabal shuhadaa markeedii hore horta meeshaas waa bur yaroo magaalada luuq baa wuxuu ka jiraa dhinaca waqooyi bari luuq markaa taagantayaed waxaad ugan dhinaca waqooyi bari ah oo weliba bari xigeen ah webigana wuxuu ka saaran yahaa dhinaca baay dhinacan hadda webiga gedigan kala ah yuu ka saaran yahay dhagax yaro oo kuusan oo bakool ahoo meesha iyadaa ku yaalla weeye markiisi hore waxaa lihi jiray maroodi kurugad saasaa loo yaqaana magacaasuu lahaa burkii asagoo maroodi kurugad ahaa maalinkaas wixii ka dambeeyey jabal shuhadaa baa loo bixiyey say marka ku dhacday jabal shuhadaana waxay ahayd nimankii ka yimid dhanka etoobiya yaa waxay soo degeen sida maqaalka ugu ah meesha iyada ah annagu shuhadadaas waxba kamaana gurin nimankii halooye ka imaaday baa meesha iyadaa soo degay
halooye oo gudaha etoobiya gudaha etoobiya ah niman badanoo ah haddii la raba ha lagu dhex jiro nimankaas niman nimankaas un la raadhayey qayb ka mid ah oo indho horena hadda noqonayo yaa jabalka asaga a fadhiyo saldhig ahaan u ahayd bur marka fiiqan weeye waardiyaha marka la saari jira amxaara marka jaajuuskeedii baaba hadeed nimankan dhankay meesha ka fadhiyaan siday wax u sallaxan yihiin waardiyaha meesha la saaro qaabkaas ilaa amxaaro ayadaaba lala shaqaynaya la rabaa dadkan inay bi'isa ninka la shaqaynayana waa ninka nimankaanba ku dhex jira amxaara marka ayadoo dambayso oo ciidankeedii dambeeyo yaa waxaa lasoo diray dhowr nin oo dhuumashaal ah habeenimo dhagaxbay waxay ka soo fuuleen dhinaca bogla marta hoose ah ee dhagaxay ka soo fuuleen nimankaa marka dhagaxa dhaladiisay saaran yihin ay wax ku waardiyeeyaan sidii xalaqibaa marka saa loo soo fuulay waa lasoo fuulay waa lasoo waa xalaq xalaq ahaan baa maxaradaas u socotaa idan wax xabad aan la ridin xabad lama ridin waardiyahan bas aa la rabaa in la qabto sida kuwan kale lagu baabi'iyo kow marka waxaa la dilay waardiyihii sida maqaalku igu soo gaaray waardiyihii haddee dadka haddii laga dilay oo tartiib inta noolo lagu qabtay ayadoon shanqar yeelin waardiyihii jaqiiq laga siiyey dadkan yay ku hurdaan wardiyihi waardiyahay ku hurdaan dadka isweer baa laga qabtay qofba kama fakane marka waardiyaha xabad ma lagu dilinaya xabad haddii dhacdo dadkan inuu maqli lahaa bay u badantah waxaan isleeyahay afduub ahaan bayba dadkan xiraasada inay noqdeen baan isleeyahay Haa.
sababtay tahay waardiyihii baa kolka la gacan geliyaa la igu yiri Haa.
haddii waardiyihii la gacan geliyey dadkii yuu ku jiifay wardiyi waardiyihii dadkii marka nag baa laga dhigay marka meesha ku dagaalamay meeshay ku dagaalameen ilaa iyo toddobaatan nin camal baa aniga la igu yiri Mhm.
yaa meeshaas ku shahiidaa la yiri Mhm.
waa dad badan soo ma aragtid Mhm. marka waa dadkii gudaha etoobiya ka yimid dadkaas iyo u badan yihiin oo xabashada haddayna iyo wada sodonka.
dhamayna waa- aw- xabkay ku hayaan Mhm.
oo awalba ay raadaysa aada iyo aad markaas dadkii- marka markaasa jabal shuhadaa loo bixiyey jabal shuhabaha maalinkaas waxay ka dambeeyeen jabal shuhadaa loo bixiyay aslan aada iyo aad Hadda ilaa Dagaalkan halkan dambe jabal marka- shuhadaa baa dagaalkan marka oo luuq ka dhacaaya oo haddana ay dad ragga hadda meesha ku shahiidayaan waa dagaal kale waa isku asaga habeenkeedii weeye kan waa habeenkii luuqu subaxii soo weeraray kan waaba subaxii wuxuu dhacay jabal kolka iyadaabo nimankan jabal shuhadaa baaba lugta la soo mariyey maxabadii u horreysa oo dhacdaba ayagay ahay ayagaa lagu bilaabay ayagaa lagu bilaabay kadib aa luuq la soo galay.
kadibna magaalada kolkaas iyadoo kuwaan ayaga laynayo Mm.
kuwo kaloo ka koreeya kureedka ka soo daadanaya marka waa saddexda magaalo ee luuq iyo beled xaaba iyo dolow iyo iyo door macal hal mar baa jabalka qaflad lagu qabtay hal mar- macal jabalka hal subax waay hal subax waa hal subax waay Mhm. waa gartay laba subax ma weliba waa gelin hore bas waa gartay Ee, ninkan aad ii sheegtay ee jaasuuska ahaa ee etoobiyaanka la shaqaynayey ee ciidankana hogaaminayay oo ciidankii luuqna amarka ay ka helayeen ee itixaadka la socday Mm.
ninkaas ee, mala aqoonsaday oo qadiyadana markii dambe maku cadaatay mise waa tuhun ninka aniga een, horda- horda- horda la shaqayn jiray ma aha horta ninkaas waa arki jiray oo cabdirasaaq garweyne la dhihi jiray Mhm.
magacaasuu lahaa cabdirasaaq garweyne Mhm.
subaxdaas ayada ah oo annaga aan ganaf ganaf leenahay oo nala- kolba meel nagala soo didanayo xabaddu kolba murug naga dhigayso Mhm.
subaxdaan ayada ah waxaan arkay isagoo baawur laan roobalo cad isagoo alaab saaranay yan aniga arka Mhm.
oo nin lur ku taagan yahay baan ahay waana waana jimcaha subaxa jimcaha jimcaha waay xabaddu waa socotaa xabadiyo socota xabadii oo socoto ninkii dhammaa oo ciidanka haystay Mhm.
xabadii oo socoto baabuur baa aar tartiib iska raranaya annaga tuhun horta halkaas noogu horreysay waa gartay niman marka ila socdaa waxay dhaheen waxaan soo ninkii ciidanka militariga haystay maaha oo ninkaan nin dareen ku taagan yahay maaha ninkaas ay wax ka yihiin waa gartay ninkii baabuur tartiib iska rarartay gaarigii buu galay meel oo hoose oo wuxuu u fadhiyey markaas iyadaa teendho uu ku lahaa raqayga geed la yidhaaho oo webiga jirjirkiisa ah teendhadiisii wixiisi buu kasoo guuray alaabuu gaari ku qaatay buundaduu mara Mhm.
annaga waan daba socnaa ogow ninkaas Mhm.
buundadu wuxuu u mara xag yaa yaa idin daba dhiga maya annagaaba si aan- ninkaanba hada weheshanaynaa markii haddaan nimka ciidanka xukumay aragnay Mhm.
annagoo koox oo isu soo abaabulnay Waa isaga- oona xabadaan dhacaysa annaguna aan isagaa dugaashanaysaa isagaan dugaashanayna Waa markaas gartay.
waxaan leenahay ninkaana amiirka meel noo wadi doonoon dhihi doona meeshaas difaaca ka gale haa aan amiirka la soconno waa gartay annaga amiirkaanba la soconna waa gartay amiirkii baabuurkiisibu iska rartay dhinaca buundaduuba oola galaba dhinaca xabadda ka dhacaysa markaasna dhinaca gab- gadax geeda xabaddu kama soo dhicin Mhm.
gadaal bay tan ka imaan doontaa dhanka xadkiig dhanka dhankaana xabaddu waxay ka socotaa dhinacan bari dhanka galbeedna xabadeedu ma bilaabanin Mhm.
oo dhanka galbeedna magaalada waa looga imaan doonaa laakiin galbeed shanqar ma leh dhankii galbeed oo shanqarka lahayn buu ninkii aada ma fahanta haddada sax dhinacii galbeed buu u gudba Ha, iyagoo Kaasa- dhanka kaasaa anaga tuhun qaadna war waa waray oo ninkan soo ninka ciidanka xukumay ma aha soo cabdirasaaq garweyne ma aha oo muxuu baabuurka halkaas oo la sii socdaa meeshaan xabadda ka dhacaysa maxooga see waayihiin annagii markii tiibaabaana galayba Ha, ninkaan inuu jaajuus yahay waxaas annaga kama warramo laakiin dib dambaan ka maqalnay ninkaan inuu jaajuus ahaa aniga waa warkii dib maqaal aa ka maqasheen iyo wixii aragteen waxaa ayaan isku toogana marka Ah, isku fakay.
allaanaaba arkay asagoo jaajuus yaa ka dhacday waa gartay markaas iyadoo annaga buundada aan uga hadsanay xarada libsida inuu aaday maa maqaal damba taas sideedaba wixii maqaal ayaa naloo qaban inay beenoobaanna waa dhici kartaa inay rumoobaanna waa dhici kartaa maqaalka marka wuxuu igu soo gaaray ninkii markuu gudbay oo anagu ilaa anagu inuu buundada ka baxay waan ku hubsana ninkii markuu gudbay wuxuu tagaa la yidhi xarada libsido oo ku taalo dhinaca koonfur galbeed magaalada kaga aadan aad iyo aad oo koonfur xigeen ah markuu meeshaas tegey etoobiyaankii soo wareegtay oo dhinacaas gadada xagga ah ka soo wareegay inay ugu yimaadeen baa marka naloo sheegay taas marka maqaal bay nagu tahay laakiin anagu inuu u gudbay dhinaca ayadaan hubnaa Mm.
taasaan ku hubnaa aad iyo aad Ee, marka ee, dagaalkaas uu dhacay gedana waxaa qabsaday ee, maleeshiyaadkii kadib maxaa xigay ayaga naftigooda khilaaf gala Mhm.
badiilka usoo bedeleen waxay ahayd qabiil qabiil in la isu laayo Mhm.
qabiilba qabiil inuu laayo waa badiilkaas annaga noo soo noqdo waa gartay dacwo ma jirto nabad ma jirto waxba ma jiraan maal ma jiro badiilka annaga noo soo gadoomay oo noo soo wareegay haddaan reegadanahay Mhm.
wuxuu noqday qofba qofka kale inuu dilo Mhm.
saasay nimankii soo bedeleen waana nidaamka ay amxaara raadinaysa marka colaadii sokeeye wadanka ka dilacdaa nasiibkiina ka cunteen nasiibkan aan ka cunno waa gartay ma aqoonin marka reegado maalinka iyaga nimankaana qabsadeen ka hor nin reegadaa nin reegadaa ma dili jir sibay isugu weyrixi jireen oo reegadaa la isku dhihi jiray oo maraxaan baa nahay dhihi jireen oo barbar bay kasoo jeedeen waxaa dhacday marka inaan qof qof la isugu joosta qabiilkan qabiilkan Jufo, dilo jufo.
qabiilkan qabiilkan dilo jifadan jifadan disho qof boqol qof walbana gaar amxaara ay ugu dhiibto xabad Hubkan- intaas amxaara annagana dhaxalkeeda waa la mashquuliyey annaga amxaaran dhaxalkan ka qaadna intaasay noqotay Mhm.
ree hebelow ree hebel dile iyo ree hebelow ree hebel dile iyo ree- intaasaan dhaxal ninkii hub u baadan iyagoo aadaa ah wax ninkii ku saas jiro.
aadaa sidaan ugu joognay Mhm.
wadaadadaanaa ku yimid waa gartay ah Mhm. waayahay marka dadkii waxgaradka ahaa ee dadkii cuqaasha ahaa ee deegaanka ka soo jeeday ee arkay ee suuraddan arkay shareecada islaamka suuraddii xigtayna arkay maxaa marka ee go-aana oo ay qaateen mase way isku dhiibeen waaqicay isku dhiibeen maya sideeda banaanba moogtaa wixii tashado Mhm.
yaa go-aan horta ka yimaadaan Mhm.
horta sidaad ninyahow og tahayba soomaaliya isuma imaan karto Mhm.
waxayna isugu imaan karin waxaa weeye labadan biyo fiiri maxaa u dhexeeyo shaygan ma u dhexeeyo Mhm.
deegaan ama qof muslimahan ka dhigaynaa Mhm.
labadan waa laba gaal Mhm.
qof kaloo muslim inta istaajinaynaa inta gaal baa ka taagan Mhm.
qof kaloo muslim istaajinaynaa inta gaal baa ka taagan saan weeye dadku Ha.
laba qof oo intay isu imaadda afka isu dhoweysa danahooda ka hadli karta ama aaya ka hadli karto ma jirto kana af dhowr baa lagu yahay kana af dhowr baa lagu yahay muxuu ku yiri kii muxuu ku yiri kii muxuu ku yiri weeye marka Waa- ilaa hadday soomaaliya ku joogtaa ilaa hadda haweenkan caawanaad lahay laga soo bilaabo waagaas Mhm.
iyo haddadan waa saan Ha.
labadii isu imaanaysaba intana gaal baa ka taagan waraa muxuu ku yiri iyo muxuu ku yiri see maxaan gorkan gormaan tashanaa marka mushkilad weyn oo soomaaliya haysta.
mushkilo soomana soomaaliya haysata ma weeye.
iyagana lama gabadaan Ma siyaasiyiinta jirto.
way sheegaan waaba kan bahaa aad iyo aad kanaa u ordi kanaa etoobiya aadi kanaa etoobiya aadi kanaa etoobiya u yeeri kanaa etoobiya u yeeri waxaa iila yaabadnayd nin baa ii sheekeeyey maalin Mhm.
meesha hadda gada nin oo ka hadlayay arrintaas oo hadda odayaasha hadda nool nool ka mid ah boogtaa sida ay u dirireen mareexaan heshiiya lama dhihi Mhm.
xabadana way yara istaagta Mhm.
say ku dhacdaan idhi marka waataan la isu imaanin oo aan heshiina ama aan ismagna waataan la dhihina marka wuxuu yidhi Mhm.
maalin abshir ahana soo marta uu yidhi oday baa i dhahayo Mhm.
maxay abshir ku ahayd baan ku yidhi marka markaasaa wuxuu yidhi waxaa noo yeeru yidhi etoobiya annaga annagoo qabiil ah Mhm.
etoobiya noo yeertuu yidhi Mhm.
doolow bay ugu tageen markii meeshii loogu tegay wax u sheegtay waxay u sheegtay meeshaan yaa idinka soo deegaan uma idin haa kuwan kaloo finiq finiqle maxay yihiin Mhm.
deegaanka inaad idinku gacanta ku dhigtaan oo deegaankiina aad xagsataan oo aad is abaabushaan ood hawlihiina iyo wixiina iyo hay-adihiina seejooyin u dhigataan hawshaasaa la eg meesha Mhm.
wixii taa kula ana hadeed waa etoobiya waa idin garab joogtaa aad iyo aad tunkaan isbuurinoo annagana waxbaan ismoodan waan soo kacna kuy Mhm.
annagoo iskuusayn Mhm.
oo le wallah waa nalala jira annaga sanadkan Mhm.
kuwa naga dambeeyaa marka loo yeeruu yidhi waa garta oo kuwa kala ah waana isla shirki isla goobta isla maanti Mhm. isla fadhiga haa xaggaa laga soo wareejinaya kuwan iyo kuwan laisma tusaay Mhm.
kuwa kala xagga laga soo wareejinaya intay kuwan shirka ku jiraan Mm.
kuwan kale xaggaa lagu maaweelin nin kala raacaya nin kala raacay sida xoolihii kolkay shirka kuwan ka soo dareeraan geedka kalea laga soo xarayn waa garta kuwa kalaa lasoo xareeyey Mhm.
maxaa la yidhi ka warrama idinka xaajada reebel iyo reebel ana maxaa idinka oo deegaanka intaas leeg maxaa reebel sayad u hoostigi kartaan baba wixii qoshna ahaabaa loo soo sheegay Mhm.
kuwii kalaa soo baxa adiga afar qolaa saas la yeela afar qolo qoloba afar qolaa qoloba saas- gaaraa loo daajiyey afar qolaa saas nagula yeeluu yidhi Mhm.
markaan isu imaanay Mhm.
yaa ilaahay waxau naga dhex yeersiyu yidhi waraaye kolba waa aragnaayo isku buundaan ka soo gudubnay inaan iswarsanno amay roonta waa garta markaasaa si dhab ah annaga qodqod baan marka samaynuu yidhi wax unbaan yara qodqodnay waxbaan qodqodnay markaasaa marka dambe adigu xoogaa tus ah noo bilaabantuu yidhi Ha.
war meeshaad ka soo dareerteen annaga hortiin ka soo dareernay Mm.
maxaa la idin yiri iyo maxaa la idin yiri qolo walba marka gaar bay isu guuminaysaa waxay leedu yiri sirtaada adu kuwaana u sheegi Mhm.
ilaa kuwa walba kuwa kalaa lagu dhuminaya waa la kala dilay waa la kala dila Mhm.
markii dambe adigu dad unjeerkii hore wada dhashay ahaayeene Mhm.
sirti way soo baxda waa garta qolaa marka tiri ilaa dadku isku caloolfiyoobi maa mogta Mhm.
qolaa tiri annagu waxaasaa nala yiri Ha.
oo wixii iyaga lasoo yiri ogow ay sheegeen haa annagana waana la war yiri annagana waa nala yiri annagana waa nala yiri annaga dadkii marka wareedhahaye war gaalkan laqmadaha isku kaana dilahayo cajiib u fiirso Mhm.
sidii markaasaa irdhadii badnayd intay baxday baa xoogaa in la isdhex deganaado Mhm.
yaa soo yara baxday oo Waxa- xabadii waxa badnayd way naga xabashida- istaagtay.
waxa xabashida ay saas ku samaynaysana waa hal qabiil hal qabiil wey waa jufooyinkiisa hal koo qabiil ah Mhm.
hal koo cid ah oo wada dhashay Mhm.
oo mareexaan a weeye kuwaanaa la keeni Mhm.
si waxbaa loo sheegi kuwaanaa la keeni waxbaa loo sheegi kuwaanaa la keeni waxbaa loo sheegi iyagoo iska warqabin madaxa iska hardin Mhm.
So, waxa Marka- soomaaliya marka waxaan wada cadowgooda haystaa.
meeshay ku jeesan lahaayeen iyagaa la isku waa mashquulay kan dee Mhm.
waaba wax jiro oo waaqicaba Mhm.
ilaa yoomin haadaan bayna haddayna haystaan haddadan aan taagtaagan ha sidaa wax loogu meeriyaa weli sidii baa wax loogu meerinaya aad iyo aad marka saas baa wax loogu meerinaya waa gartay sheekh eh, maxamed dabcan gobolkaas gobol shuhado badan laqay waaye oo dhiig dhiig shuhado oo badan ayuu qabaa maasha allah maasha allah waa Ilaahay- leenahay Ilaahayna- iibsu hadda ka badan allahna wuu ku barakeeyey Ah, wuu ku barakeeya ilaahay wuuna ku barakoobi suuradda doontaa suuradda cajiibka ah ee maanta wax lagu farxaa waxaa ka mid ah saacaddan aan taagannahay haddaan maanta internetka galno oo aan fiirino sawiradii ugu dambeeyey luuq iyo baled xaawo ay ka yimid Mhm.
gabdhaha intaas oo sano oo shareeco islaama magaalo aanan lagu dhaqan ku nool xijaabka ay wataan gabdhaha magaalooyinkan kale ee ma waaweyn wataan jooga aathaarta islaamiga ilaa hadda eh, gaar ahaan luuq iyo beled xaawo Mhm.
way ka go'iladahay Maya waa sida saas.
shacaairta gaar islaamka ahaan weliba beled xaaw ha gaar qamiis ahaan weliba beled xaaw marka ee, ma laisdhihi karaa sirta ka dambeysa arrintaas waa shuhadada aad sheegtay ee tarabtarabka loo laayay ee ducaadda ahaa ee saadiqiinta ahaa ee meeshaas lagu laayay wax kalaba ma bahaba dhiiggaasna dhiig hadda damhaya ma ah ilaa soomaaliya oo dhan lagu qabsado aad iyo aad dad dadka haddee dad unbaa afka laga leeyahay Mhm, anigu dadkaas waxaan ku mataalo mhm.
ma garanayo waa garta qof bini aadan ah oo markaad aad ku soo baxdo maruu khushuucsan yahay iyo maruu qur-aan akhrinayo iyo mar horta waxaa dhaqan u ahayd dhallinyaradii waagaas kacday Mhm, Een, dhallinyarada horta tababaranoo diinta ilaahay mhm, ku fiican bay ahayn mhm.
kutubka qur-aanka ayay jeebkooda waxaa iskula jiray xisnulmuslimka aad iyo aad subaxii markaad ku soo baxdo nin ayaga oo dhalinyaradooda ah markaad ku soo baxdo oo dadka gaayaga markaad ku soo baxdo ama jus qur-aan uu akhrinayaa ama xisnulmuslimku akhrinayaa oo xifdinaya cajiib
haddaad haddana masaajidyaha ugu imaado ama wuu sujuudsan yahay ama qur-aan buu akhrinayaa laba qof oo wada hadlaysa ma arkaysa aad iyo aad dadkaasu dad waxay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala sidii uu yidhi halle ii caabudo Mhm, anigu sidaan dhihi kara intaan arkayay mhm.
sidii uu yidhi halle ii caabudo hadda ilaahay u caabudahayay ahaayeen aad iyo aad ilaahay cibaadadii ay caabudahayeen markay caabudeenna ilaahay wuu ku doortay shuhadu ka wada dhiga aad iyo aad intooda badan weliba ragga aan ragga shuhadada noqday Mhm, raggooda maqaawiir ah oo anigu markaan soo xasuustaba ilin iga soo daadatay ahay cajiib noocaas maba arki karaba maba wax wax la heli kara maaha dadka dad badan dad oo dheeman culimo ah- ahay ahayn dheeman dad badan oo culimo oo aan la sheekaysanay waxay noo sheegeen miisada ugu weyn ee dhallinyaradii ee itixaadka ay lahaayeen ee shabaabkooda dagaalyahanada ahaa inay ahayd tarbiyada xagga tarbiyada iyo akhlaaqda Billah, wakaa waxaan sheegayaba wey Mhm, xagga tarbiyada iyo xagga akhlaaqda iyo xagga diinku toosnaanta Mhm.
iyo xagga sukuudka Mhm.
iyo xagga ismaqalka Mhm.
iyo xagga raxiimnimada Mhm.
iyo xagga ukhuwada mhm, war dadkaas macnaha anugu hard waxaan dadkaas lagu mataalo maba aqaanaba mhm.
marka dadkaas dad ilaahay khayraa siiyo dadkaas shuhadadaas allah shuhad shahaadadooda ka aqbalo waa gartay dad macjisa ahay ahaayeen Waa waxaan gartay.
isleeyahay marka dhiiggoodii Mhm.
ilaa hadda fufkiisa ugu jooga maasha allah ilaahay ma daminin nuurka asaga Mhm.
asaga aathaarta ugu weyn ee hadda muuqatay magaalooyinkaas adaa hadda ee ugu wardambeeyey maxaa ka mid a waxaa ka mid ah horta madaraasi dugsiga sidii baa horta loo dhigay xataa gabdhaa dhigo maasha allah gabdhihii waagaas macalime Mhm.
way dhigaan beled xaawad maasha dugsiga ayaan maasha allah waxaa kaloo ka mid ah masaajidihii waxaa laga akhriyaa kitaabihii tawxiidka ah Mm.
macnaha dacwadii kama libiq ma dhihin doolow oo doolow ah doolow oo doolow ah tawxiidka laga nashrinayaa Mhm, intii tabartooda ah mhm, walow aan waxbaalaha badan aan la dhihi karin mhm.
laakiin tawxiidna wuu ka jiraayo dhowr markas baa ka furan oo tawxiidkan ku akhrinaabay igu yidhaaheen aad iyo aad markii anigu aan macnaha la xiriirin Mhm. luuqna kadalik luuqna kadaalika weeyaan sidaasoo kale maraakiis baa isagana ka furan Mhm, oo kulli lagu dhigo dacwadan sahwiga ah aad iyo aad lagu dhigayo Mhm, yaa ka furan walow oo niman inkaar qabo oo barbarka kale noo jiitana ay joogaan mhm.
laakiin saxwadii weli way ka taagan aad iyo aad waa meel waxaa weeye khayr baan dadkaas ka rajaynayna insha bisil.
allahu taala Oo waa aad u bisili bisil.
dacwadii un waagaas gashay Mm.
raadkeedii iyo aataarteedii waa unoosh waa ma gartay.
dhimanin aad iyo aad aad iyo aad jazaak allahu khayr ee xalqadan waa soo gabagabaynaynaa mid iyo laba maxaa kusoo gabagabayn lahayd waxaan kusoo gabagabayn lahaa horta annaga dad muslimiin ahaan nahay meel kasta oon joognaba Mhm, dadka muslimiinta ana waxaa la rabo een, waa inay ilaahay subxaana wa tacaala ku xirmaan aad iyo aad ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay subxaana wa tacaala ucbudullaaha walaa tushrikuu bihi shay-an Mhm, waa kelimad qaali ah mhm, ilaahay marka inaan caabudno meel aan joognaba annagoonan u shirig yeelaynin mhm, wixii nagula addoonsaday weeyaan mhm.
waxaan marka xalqadanadaan hadda kusoo gabagabaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala meelaan joognaba inaan caabudno aan isaga addooma u noqono aad iyo aad waxaan kaloon ku darhayaa Mhm, qur'aankan kariimka ah mhm, oo ilaahay uu noo soo dejiyo waa qur'aan mubaarak ah mhm, maadaama qur'aan mubaaraka ilaahay uu noo soo dejiyey marka koowaad inaan baranno isaga mhm.
marka labaadna inaan lafdigiisa baranno marka labaadna inaan macnihiisa baranno aad iyo aad marka saddexaadna wax buu noo diri doonaa inaan ku camal falna macnaheedu waxaa weeye asagaa wax noo diri Mhm, waxa uu noo dira asaga inaan qaadano mhm.
taas ayaan kusoo gabagabaynaya insha allahu tacaala aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed eh, ibraahim guure oo ka mid ahaa ee dadkii ardayda ahaa ee kusoo barbaaray madaarista itixaadka si gaarana ee xog ogaal ugu ahaa ee wixii ka dhacay gobolka gedo dagaaladii dhex maray ee xabashida iyo ururkii al itixaad ee ka dhacay gobolka gedo guud ahaana ee xalqadana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية